Haweenkan ku nool magaalada Beledweyne ayaa ka ganacsada noocyada kala duwan ee khudaarta iyagoo ku iibiya suuqa ugu weyn magaalada kaasi oo lagu gado dalagga ka soo go'a beeraha. Haweenkan ayaa noloshooda ka maareeya ganacsigan iyagoo khudaarta laga keeno beeraha soo iibsada si ay bulshada ugu sii iibiyaan isla markaana ay uga helaan faa'iido. Qaar ka mid ah haweenka ayaa raadiyo baro looga warramay sida ay u ganacsadaan.
Dad badan aan ku dhiirigeliyey. Dad badan aan helay. Insha Allah bismillahi kariim. Xoogiina maalin waxba ku waymaysiino.
Sidee nolosha uga maareysaa suuqan maadaama uu isbedbedelo?
Suuqan isbeddel badan uu leeyahay. Mar khudaartu way raqiistaa, mar way qaalowdaa, mar biyo baxa iska imaanayso. Xilliyada roobkana xoogaa ay caqabada ku yimaado khudaartiyo biyoodo wixii roobka isbeddelo isbeddelkiisu waa badan yahay.
Caqabadaha aad suuqan kala kulantay maxaa ka mid ah?
Caqabada suuqan biyo baxada noogu daran. Xilliga biyo baxada ayaa noogu daran iyadoo khudaartii noo socoto ama aanba si fiican u deganahay biyo baxada timaadaa. Barbaleenka inta ugu badan oo nagu dhashay intaas waaye. Khudaarta waxaa kaloo caqabada ay leedahay. Adigoo maanta qaali ku soo qaada laga yaabaa berri inay mid raqiis ka daba timaado. Waxaa laga yaabaa inay maalintaas haddana kuu sii qaraxdo. Waa isdaba joog waaye. Adiga sida adduunku isku daba joogo ayada shaqada suuqan isku daba joogtaa. Khudaarta waxay uga duwan tahay ganacsiyada kaleeto. Waa wax daruuri iyo qotol daruuri aan laga maarmin waaye. Oo maalin walba laguu soo doonayo. Maalin walba qofkii shalay khudaar qaatay maantana waa u baahan yahay. Waa kuu soo doonayaa. Haddii kuu baxda intifaaceedu maasha Allah aad u badan yahay.
Hadda waxaan ku jiraa oo la eg sideed sano. Waxaan ugu maareeyaa marne mar warqiisa la kulmaa, mar qaaliyan la kulmaa. Ilaahay kuma qaadana tahee. Mar xilli roobka, mar way go'ay, mar way imaanay. Markaan helnana on helnana khudaarta waa iska gadgadanaa. Markaan waaynina basal iyo barandho iska gataa. Waxaa iigu saameyn badnaa yaanyo iyo barandho oo igu go'o. Wallaahi adiga muddo waxaa laga joogaa laba sano camal eh. Bismillahi rahmaani rahiim. Barandho waxaa igu go'day afar kiish aa igu badneed oo min boqol doolar eh. afar boqol oo doolar oo waxaa iga noqotay koogo iyo qash yaayana soddon caag aa iigu badneed oo min toban iyo laba doolar ka qaaday.
Lacagta ugu badnaada kaaga khasartay suuqan maxay ahayd?
Haddaa la isku daro lacagta suuqa iigu khasartay kun way dhan tahay. Hadday ii yimaadaan haa waa jeclahay inay soo galaan ay ka shaqaystaano.
alxamdulilah shukri qof walba markaas ilaahay maalinta laba doolar hesho maalinta saddex doolar hesho maalintaad weyso qof walba waa u sabar sabara lagu joogaa moogiya hadda wax babasan nooshaado aad ku tayagelisaa ma aha caqabaha kale kuna waxaa ka- waxaa ka mid a saakal soo tagtay oo suuqa timid oo waxaad keentay suuqa wax ka aad waxaagii wax kasii hoose aad gaday saarahaasaa ka mid a oo me- waxay kaa gadnay ama sideed doolar aad lix doolar gaday ama ii sheeg waxaad adiga haysatay markaas iyo waxaad la timid ay isbixi waayeen laakiin aniga lacagtii ugu badneed aan ku khasaaray afar boqol iyo toddobaatan doolar ayaa igu dhib badneed alxamdulilah haddana ilaahay subxaana watacaala ha iga saqiray tol uma raadsan waa iska bixiyey ka yaryareen waa iska bixiyey Iibinta khudaarta ayaa ka mid ah ganacsiyada ugu badan ee haweenka ka helaan nolol maalmeed ku filan si ay door fiican uga qaataan kobcinta dhaqaalaha qoyska.